Ku dhawaad boqol arday oo Kubbadii Macadka Khadija bint Quwayd ah Nasiyada Baradheenka Culuumta Shareecada Islaamka Munaasabada iyo waliba ka qaybgalaya maamulka Macadka Khadija bint Quwayd Culmaawidiin, waalidiin, macalimiin iyo marti sharaf kale. Ugu horeyntii maamulka Macadka Khadija bint Quwayd Sheekh Saciid Cusmaan Dayib ayaa ku warbiyey marxaladda iyo hamareen ardayda.
macadka waxaa la dhigtaa saddex sano oo hoose dhexe iyo aasaasiyaadka oo dhan lagu dhammaysto iyo saddex sano oo sanawiya manhajka uu dhigto waa manhajka caalam alislaami raabidat alcaalam alislaami ardayga macadka dhigta ee jooga shiifi lqaarat alhindi iyo ashiyada fog iyo afrika iyo qaara amrikiya iyo sharqul awsad waa isku manhaj jaanibka caqiidada iyo jaanibka dhammaan manhajka qaybihiisa oo dhan waa isku manhaj dhammaystiran wey oo caalam islaam oo dhan uu ku yahay mutafaq oo dhammaystiran oo ay maamusho raabidat alcaalam alislaami soomaaliyana waxaa wakiil uga ah oo maamusha dowladda iyo wasaaradda iyadoo hoos tagaa shahaadooyinka iyadaa bixisa
xildhibaan cabdulaahi saciida oo ku tirsan baarlamaanka puntland iyo sheekh maxamuuda xaaji yuusuf iyo ardayda qalanbadaladaasi ka dhiirigeliyana iyo baradana shareecada islaamka shaqa idiin bilaabatay safar dheer oo waxbarashaha soo gasheen maanta tallaabaa qaadeen tii ku xigtay baa idiin diyaarsan haddana sidoo kale ummaddii baa marti idiin ah waxay aad barateen dad badan oo ehel ah dad badan oo waxa way idinla mid ah oo aydan aan ka caqli badnayn ayaa u baahan waxa aad barateen sidaa daraaddeed mas-uuliyaddaas waa inaa xambaadhaan waana inaad ku tala gashaan midda kale waxaan idinka digayaa cudurrada bulshadeenna ragaadiyey maanta oogada way isaga wada eg tihiin waa wada qurux badan tihiin wiilal iyo gabdhaba waa la qalin jibinayaa qalbigiinnu taqriiban waa midaysan yahay laakiin sidaas ayaa rabaa wanaagga hadda qalbigiinna ku jira inaad u wadaan ha ka mid noqonina mujtamaca oo ogtihiina qaybo badan buu leeyahay qaar shayaadiinta ka agdhow buu leeyahay qaar fayr qabo awliye ilaahay ah buu leeyahay qaar wuxuu leeyahay xalaal raadiya qaar xaaraan raadiya ardayda kubahaasa macadka khadiija binti quweyd iyo ee hano dhammaysidowa barashada culumta shareecada islaamka sanad kasta